waa xarunta daryeel protection center oo ku dhowaad soddon caruur oo isugu jira kuwo derbajiif ahaa iyo kuwo aanan awoodin inay iska bixiyaan qarashka waxbarashada lagu xanaaneeyo xarunta waxaa hirgeliyey urur dhallinyaro oo lagu magacaabo s s y o oo la aasaasay toddobiiyo tobankii mey ee laba kun iyo labadii waxa uuna ka dhisan yahay koonfurta soomaaliya carruurta halkan ku jirta waxaa u badan kuwo horay derbajiif u ahaa oo ka quustay nolosha dareensanaana in mustaqbalkooda uusan ficnayn xarunta oo qarash iyo qalab ahaan ay aada u liidato ayaa haddana maamulka iyo macalimiinta waxa ay yihiin kuwo hiigsanaya meel ka duwan halka ay haatan joogaan hoyga ay degan yihiin waa mid kiro ah waxa uuna ka kooban yahay ku dhowaad siddeed qol waxaana laba ka mid ah carruurta ay u isticmaalaan fasal ahaan halka mid ka mid ahna ay seexdaan kani waa mid ka mid ah fasalada carruurta wax lagu baro gaar ahaana wiilasha tani waa mid ka mid ah maadooyinka maalinlaha ah ee carruurta ay qaataan waana tarbiyada islaamka aadam ibraahim maxamed waa mid ka mid ah ardada halkan wax lagu baro
meegaasha meegamee degaada
macalin yuusuf oo ah macalinka tarbiyada carruurta u dhiga wuxuu ii sheegay in carruurta ay aada ugu wanaagsan yihiin qaadashada tarbiyada islaamka ayna ka mid tahay maadooyinka ay jecel yihiin gabdhaha oo ay ka muuqdaan kuwo aada u daayar waxa ay ku faraxsan yihiin in ay si lacag la-aana wax ku bartaan waxayna aada u danaynayaan in mustaqbal fiican ay yeeshaan waxayna xisooyinka ay ku qaataan fasal iyaga u gaar ah
ingilishka marka macalinka kasiyow zaaidan ka fahmaysa hay marka muddo kii gaadaas inteed ha dareeras oo xise ka dhaafasa misa iyo waa ku deeras hay marka gabdho kale oo ad amale banaanka roog walan baradayo maynka baada
halkan waa qolka jiifka wiilasha waxaa sidoo kale maamulka uu ii sheegay in ay sexdaan ku dhowaad toban wiil oo aan guryahooda habeenkii aadin waana qol mugdi ah oo aanan oolin sariir lagu sexdo waxa keliya ay carruurta ku sexdaan waxa ay tahay joodari dhulka yaalla carruurta oo saddexda waqti cuntadooda loogu diyaariyo xarunta daryeel protection center ayaanan haysan alaab ku filan oo ay cuntada ku cunaan
maadaama aas-aas ay iskuulka raashinka
carruurta oo la askareeyo la jirdilo ama aanan la daryeelin xiliyada ay joogaan waxbarashada waa mid qalqal ku ah mustaqbalka dalka maadaama carruurta ay yihiin mustaqbalka berito maamulka xarunta oo u helan horumarinta iyo badbaadinta carruurta soomaaliyeed ayuu ii sheegay maamulaha daryeel protection center abuukar shariif cabdi inay u baahan yihiin soona dhoweynayaan cid kasta oo wax ku caawinaysa waxaa lagu shaqaynaya oo ama dagaalada ay ku horumarayaan dagaaladu ay kusii dabadheeraanayaan waa caruurteennii soomaaliyeed oo sidii haabada oo kaleeto colaadaha loogu shubo taasi waxay u baahan tahay in qof walba oo soomaaliya oo muwaadina oo islaama diirna xabaaleh in uu ka fakiro waxa uu ka qaban karan haba yaraate aanu is muxuatay dhihin waxaan waa wax yara waxba kama qaban kartid iyo niyadjab aanu isku ridin wax allaale wuxuu awoodo haba yaraate hal dollar ba allaha ka dhiga wax allaale wuxuu fakir ah aqoon ah dhaqaalo ah xirfad ah oo ay u qaban karaan qof walba intuu awoodo in ay wax la soo gaaraan ay wax la qabtaan soomaali goboladeeda meel kastoo ay joogaan caruurta oo la askareeyo la jirdilo ama aanan la daryeelin xilliyada ay joogaan waxbarashada waa mid qalqal ku ah mustaqbalka dalka maadaama caruurta ay yihiin mustaqbalka berito mustaqbalka caruurta oo hagaaga waa mustaqbalka dalka oo ficnaada caruurta halka lagu daryeelayo maanta waxaa ku jira hormuudka berito ee dalka waxaana in ka badan kuwa halkan ku jirta oo kale ay ku dhibaataysan yihiin ama daryeel la-aan ay ku haysataa derbiyada kuwaasi oo agoomo u badan waxayna wax ka sugayaan dadka walaalahooda ee wax haysta
owlaadun daleelo derbageed iifidaayo daroogaysniin baabuurkii dareeraw dugobsadaayan dugsiyba wadaneeyo dugsiyu baahnaay wadaneeyo dawliyu baahnaay